bismi illaahi araxmaan raxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaa walmursaliin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kaiira wabacd wuxuu yidhi sheekhu halkan majliskan uu bilaabay fadliga ay leedahay alcashratu alakhiiratu min ramadaan tobanka dambe ee ramadaan iyo fadliga ay leedahay ayuha almuslimuun lilcashri alawaakhir min ramadaan tobanka dambe ee ramadaan waxa ay leedahay fadlun cadiim fadli weyn bay leedahay waxaana lagu khaas yeelay umuur minha ana nabiya calayhi salaatu wasalaam tobanka dambe rasuulku calayhi salaatu wasalaam kaana yajtahidu wuxuu ku dadaalayay bilcamali fiiha inuu camal sameeyo camalkii saalixa ahaa in ka badan maalmihii kale tobankaa dambe u dadaalayay fa fii saxiixi muslim can caaishata radia allahu tacaala canha ilaahay raalliha ka ahaada ana nabiya calayhi salaatu wasalaam rasuulku kaana yajtahidu waa ku dadaalayay fi lcashri alawaakhiri tobanka dambe maa laa yajtahidu waxaanu ku dadaalin fii gayrihi maalmaha kale wa fii saxiixayni canhaa qaalat waxay tidhi kaana nabiyu calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu ahaa idaa dakhala alcashru tobanka hadday soo galaan shadda waa adkeynayey misirahu guntiga ayuu adkeynayey misirka bimacnaa wuxuu ka fogaanayay dumarka ama dee cibaadada ayuu badinayey wa axyaa waa nooleynayey leylahu habeenkaa waa nooleynayey oo cibaada ayuu ku nooleynayey wa ayqada waa baraarujinayey ahlahu reerkana wuu baraarujinayey wa fi lmusnadi canhaa qaalat waxay tidhi kaana wuxuu ahaa annabiyu calayhi salaatu wasalaam yakhlidu lcishriina wuxuu ku dari jiray tobanka dambe bisalaatin salaad iyo wa noomin hurdo oo tobanka inta hore cishriinka labaatanka hore waana tukanay waana seexanay fa idaa kaana alcashru tobanku hadday soo galaan shamara gunta ayuu dhiisha iskaga dhigay wa shadda almi'sara wuxuu ka fogaanayay ama ka dheeraanayay yacni bimacnaa wuxuu ku dadaalayay inuu ka fogaado waa kinaaya dumarka inuu ka fogaado fa fii haadihi alaxaadiisi daliilun waxay daliil u tahay calaa fadiilati haadihi alcashar tobankan dambe fadliga ay leedahay lianna nabiya calayhi salaatu wasalaam rasuulku kaana yajtahidu fiiha uu ku dadaalayay akhara in ka badan mimaa yajtahidu wixii uu ku dadaalayay fii gayriha maalmihii kale wa kaana yashuddu waa adkeynayey misarahu guntiga ee yactasilu wuxuu ka dheeraanayey nisaa'ahu dumarkiisa si ugu tafaruqo lisalaati salaadii iyo wadikra xuska ilaahay wa kaana yuxyii waa nooleynayey leylahu habeenkii waa nooleynayey bilqiyaami inuu istaago waalqiraa'ati qur-aankii akhriya wadikra xuskii lisharafi sharafta ay leedahay haadihi layaali habeenadan wa dalaban wuxuu raadinayaa ama wuxuu dalbayaa lileylati alqadri habeenkii leylatulqadriga isagoo dalbayo raadinaya wa mimaa yadullu waxaa ka mid a waxyaabaha tilmaamaya fadliga tobankani ay leedahay anna nabiya calayhi salaatu wasalaam rasuulku calayhi salaatu wasalaam kaana yuuqidu waa kicinaya waa toosinayay ahlahu fiiha reerka iyo qoyska xaafadda lisalaati si salaadii u tukadaan wa dikra ilaahay u xusaan xirsan dadaal calaa iqtinaami in laga faa-iideysto haadihi layaali almubaaraka bimaa hiya jadiiratun bihi taasoo ku habboon min alcibaada waa wixii munaasibka ku haa ama ku habboonaa fa innahaa fursatu lcumri taasi waa fursadii cumriga iyo maaragtay wakhaniima waa khaniima liman wafaqahu llahu tacaala cidda ilaahay tabaaraka wa tacaala waafajiso falaa yenbaqii lilmu'mini alcaaqil qofka muuminka ee caqliga leh an yufawita yaanu isdhaafinin haadihi alfursata thamiina fursadan qaaliga ah calaa nafsihi naftiisa iyo wa ahlihi reerkiisa famaa hiya ma aha ilaa layaalin macduuda waa habeeno tirsan rubamaa yudriku l insaanu waa laga yaabaa qofku inuu gaadho fiihaa habeenkaa nafxatun min nafaxaati lmowla naxariis ee waasica ahayd ee ilaahay tabaaraka wa tacaala u naxariisanayay oo fa takuunu sacaadatan lahu waxay u noqonaysaa sacaada iyo liibaan isaga fi dunyaa adduunyada iyo walaakhira wa inahu la min alxirmaan alcadiim waxaa ka mida waxyaabaha xirmaanka iyo in laga ilaaliyey waalkhasaarata alfaadixa khasaaraha weyn an taraa kathiiran min almuslimiin waxaad arkaysaa muslimiin badan oo wakhtigan qaaliga ah isdhaafinaya waxay isku dhaafinayaan fii maa laa yanfacahum waxaan anfacayn ayay isku dhaafinayaan wakhtigan thamiinka qaaliga ah yasharuuna way soo jeedayaan mucdama leyli habeenka badankiisa waxay ku soo jeedayaan fi lahwil baadili wixii baadilkaayo xumaa fa idaa jaa-a waqtu qiyaama hadduu yimaado waqtigii qiyaamuhu naamuu canhu way seexdaan marka dee waqtigii qiyaamka salaada uu tukan lahaa ee ama nisfu leyl ayuu seexanaya wa fawatuu way dhaafinayaan calaa anfusihim khayran kasiiran lacallahum waxaa laga yaabaa laa yudrikuunahu inaanay gaadhin bacda caamihim haadaa abadan weligood iyo allahood fursaddaa hamiinka ee qaaliga ah waxaa laga yaabaa mar dambe inaanay gaadhin ama mar dambe inaanay haleelinbaba laga yaabo wa min khasaa'isi hada alcashri ana nabiya calayhi salaatu wasalaam kaana yactakifu fiiha rasuulku tobankan uu ictikaafi jiray ictikaafku waa in la laasimo masaajidka si loogu tafaruqo daacada ilaahay tabaaraka wa tacaala wa huwa min asunani waa waxyaabihii sunnaha ahaa ee sugnaa ee kitaabka iyo sunnaha ku sugan qaala tacaala walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajid yacnii ha samaynina jimaac ama galmadii idinka oo masaajidada ictikaafsan uu ictikaafay nebigu calayhi salaatu wasalaam way ictikaafeen asxaabtiisuna macahu rasuulkuna waa ictikaafay saxaabaduna way la ictikaafeen fi saxeexayn can caaishata radia allahu tacaala canha qaalat kaana nabiyu wuxuu ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam yactakifu alcashra alawaakhir min ramadaan rasuulku calayhi salaatu wasalaame wuxuu ahaa mid ictikaafo tobanka dambe ramadaan xataa tawafaahu llah ilaa ilaahay tabaaraka wa tacaala oofsaday oo geeriyooday humna kadibna waxaa ictikaafay aswaajuhu dumarkiisina waa ictikaafeen min bacdihi dabadii walmaqsuudu bilictikaaf ictikaafka waxaa loola jeedaa inqitaacu linsaan qofkii inuu ka go-o caninaasi dadkii oo dee bimacnaa marka la ydhaa u ictikaafaya dadkiibuu ka go-aya si ugu faaruqo daacada ilaahay fii masjidin min masaajidihi masjid ka mida masaajidadiisa isagoo dalbaya ama raadinaya fadliga ilaahay iyo thawaabka ilaahay wa idraak raagaad doonaya inuu gaadho leylat alqadri wuxuu doonayaa inuu gaadho habeenkii leylatulqadriga inuu gaadho walidaalika yanbaqii waxaa habboon qofka muctakifka ah inuu ku mashquulo dikri xuska alleh iyo qiraa'adii qur-aanka kariimka iyo salaad iyo cibaado waa dee qofkii muctakifka ahaa ee ictikaafsanaa wa an yatajanaba qofka muctakifka ictikaafsan inuu ka dheeraado maa laa yacniihi wixii aan faa-iido u lahayn ee min xadiisi dunya umuurtii adduunyada iyo sheekadii adduunyada ee aan macno lahaynna inuu markaas iska ilaaliyo waxaa ka xaaraana qofka muctakifka ictikaafsan inuu sameeyo jimaac galmo wa muqadimaadta iyo wixii kale la xidhiidhiyey muqadimaadkii iyo hordhicii la xidhiidhiyey wa amaa khuruujuhu min almasjid in masaajidka laga baxo oo masaajidka inuu ka baxo fa in kaana bibacdi badanihi jirhkiisa qeyb hadduu kabaka ka saaro qeybna ku jirto falaa ba-sa bihi dhib ma laha wa in kaana khuruujuhu hadduu jirhkiisu masaajidka ka wada baxay bijamiici badanihi ka wada saaray fa huwa halaathatu aqsaamin waa saddex qeybood alawalka hore alkhuruuj waa u baxay liamrin shay laabudda minhu aan laga maarmayn dabcan aw sharcan ama dee dabiica ahaan ama sharci ahaan sida ka qadaai xaajat lbowl wuxuu u baahday suuligii inuu galo ama kaadi ama qaaidkii ama wuxuu u baahday weysadii waajibka ahayd markaa masaajidka uu ka bixi kara haduu u baahdo wlgusl alwaajib lijanaaba wuxuu u baahday meedhashadii waajibka ahayd janaabo aw ayriha ama walaklu washurbu wuxuu u baahday inuu baxo ama cunitaan cabitaan u baxo fa haadaa kaasi jaa-isun way bannaan tahay idaa lam yumkin haddaanay suuragal ahayn ficluhu samayntiisu fi lmasjid haddii masaajidka ku samayn kari waayo fa in amkana ficluhu fi lmasjid hadduu masaajidka ku samayn karana falaa maya mithlu an yakuuna inuu ahaado fi lmasjidi masaajidka xamaamun xamaam oo yimkinuhu suuragal u tahay inuu xaajadii ku dhammaysto waana ku maydhan karaa aw an yakuuna lahu man yaatiihi ama wuxuu haystaa cid cunitaankii iyo cabitaankii u keenta marka yaanu bixin markaa waayo dee looma baahnaba masaajidkiibaa suuligiila uu ku maydhan karaa uu xaajadii ku gudanayaa uu ku istijoonayaa dee markaa yaanu bixin ile wax xaajo ah ayaan jirin ta labaad alkhuruuju liamri taacatin alkhuruuju inuu u baxo wuxuu u baxayaa liamri taacati shay taaca cibaado ah oo dee shay fiican oo aan waajib ku ahayn sida ka ciyaadata mariidin wuxuu soo booqanaya qof xanuunsanaya wa shuhuudu janaasatin geeri buu xaadirayaa iyo wa naxwi daalika wixii kale waa wax daaca oo camal saalixa falaa yafcaluhu waxyaabaha yaanu samaynin waxyaabaha waa cibaado laakiin yaanu u bixin ilaa an yashtarida daalika inuu isagu shardi ka dhigto mooyaane fii ibtidaai ictikaafi markuu ictikaafka bilaabayo markuu ictikaafka bilaabayo hadduu shardi ku xulu yidhaahdo waan ictikaafayaa haddii hebel lagu soo qayliyo ama hebel dhinto waan bixi doonaa dee markaa way ka ansaxaysaa qodobka saddexaad wuxuu ihi sheekhu inuu u baxo wax khilaafaya ictikaafka kalkhuruuji wuxuu u baxay lilbeyci washiraa inuu wax soo iibsado ama dee intuu xaafadii tago inuu maaragtay dee ama jimacba uu sameeyaba wanaxwi daalika umuurde adduunyaa oo ictikaafi khilaafaysa falaa yafcaluhu yaanu samaynin laa bishardin walaa bigayri shardin shardi hadduu sii xidho iyo shardi la-aanba lama ogola liannahu waayo yunaaqidu wuxuu ka hor imanayaa alictikaafa ictikaafku ka hor imanaya wa yunaafiye wuxuu markaa diidayaa almaqsuuda minhu maqsuudkii iyo qasdigii laga lahaa ayuu markaa waayo dee umuur dunya buu baxaya wa min khasaaisi hada alcashri tobankan dambe waxaa ka mida waxyaabahay leedahay la gaarka tahay anna fiiha waxaa ku sugan leylata alqadri habeenkii leylatulqadriga ku sugan habeenkii weynaa allatii hiya khayrun waxay tahay mid ka khayr badan min alfi shahrin kun bilood way ka khayr badan tahay waxaa garataan raximakumullah lihaada alcashri tobankan fadligeeda walaa tudayicuuhaa waktigeedana ha dayicina waayo waktigeedu tobanka dambe waa qaali waa fursadaa yar ilaahay baa og inay soo noqonayso khayrkeeduna waa daahir muuqda oo cad oo ilaahay subxaana watacaala uu inoo cadeeyey halkaana sheekhu majliskaas ayuu ku khatimay intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online